sidii aad warkaba ku maqlayseen qaraxyo iyo rasaas ayaa weli laga maqlayaa gudaha hoteelka ambasador ee magaalada muqdisho kadib markii shalay ay weerar halkaasi ku qaadeen maleeshiyada ururka al-shabaab oo weerarkaasi ku bilaabay qaraxyo isxigxiga kadibna ciidamo hubaysan maleeshiya hubaysan oo ka tirsan ururka al-shabaab ay gudaha u galeen hoteelkaasi wararkii hordhacee soo baxay xalay waxay sheegeen ilaa toban qof inay dhinteen hase yeeshee mas-uuliyiintu waxay sheegeen inay filanayaan tiradu inay intaasi aada uga badato kadib markii khasaaraha si dhaba loo ogaa laba ka tirsan xildhibaanada ku jira baarlamaanka soomaaliya ayaa kamid ahaa ilaa haatan dadka la xaqiijiyay ee kamid ahaa dhibanayaasha ku geeriyooday weerarkaasi weerarkii ugu dambeeyey ee weerarkaasi waxaa warbixinta nooga diyaariyey jamaal axmed cusmaan xildhibaan cabdilaahi xaaji dayib ayaa ka mid ahaa dadkii weerarka qabsaday hase yeeshee ka badbaaday waxa uu sheegay in weerarka qaraxa uu dhacay xilli uu ku jiray qolkii uu ka deganaa hoteelkii ambasador abbaaro ku dhowaad salaadii maqrib ee shalay xildhibaanka ayaa v o a u xaqiijiyey in dad badan ay ku dhinteen weerarka qaraxa oo ahaa laba iska agdhowaa isagoo intaasi ku daray in markii weerarka hore uu dhacayay ay dadku isku diyaarinayeen gudashada waajibaadka salaada maqrib ani qolkan ku jiray gooray tahay shantii iyo barka camal ayaa waxaa qarax weyn oo xoogan soo dhacay dhinaca laamiguna ka soo dhacay then waxaa markaa qiiq badan baa soo baxa aniga sariirta waxaa igu timid waxaa igu timid albaab iyo daaqadiio duuleysaa igu timid haddaan soo baxayna qarax labaada dhacay kan labaadna wuxuu ahaa ma garan kari baka kii hore dhegahayga ka yeeriyey meeshana waxa weye dad badan baa ku dhintay anigu hadda ma oran karo hebel iyo hebel warar aan hubo ma aha laakiin banaanka ayaa dad badan oo salaadii maqrib sugaaya iyagana ku dhammaaday ilaa kontameeye isbitaalka la keenay waxaana laleeyahay tobaneeyo anigu kole qof aan hubo oon isbitaalka geeyey oo dhaawac noqday baa jiro oo yalax oo la yidhaahdo xabad ku dhacday xildhibaan dayib ayaa tilmaamay in dadka dhintay ay u badnaayeen dad marayay waddada uu ku yaallo hoteelka maadaama qaraxu uu ahaa mid aada u xoogan banaanka markii lasoo gaari lagu qarxiyey dee dhinacan isbitaalkan kale oo iyo dariiqa laamiga inta udhexaysa dahabshiil ayaa dad badan maraya dad badan baa ku dhaawacmay waxaana uura badana meesha qiiq fara badan ayaa ka baxay dee wax aan sheegi karna malan kulli nin walba meeshuu u baxsan karay buu u baxsaday nin dhaawaca oo aan hubo oon soo qaadnay baa jirto isbitaalkana geynay dee kolle mar haddii wax dhaceen rasaas badanna waa dhaceysay marka hoteelka ilaalo sooma lahayn oo ciidamo idin ilaaliya ammaankiina suga sooma joogin walaalow ciidamo way joogeen horena way joogeen gadaalna way joogeen ciidamada albaabka lasoo gala waa kan laamiga xeego hadda ciidan baabuur lagu qarxiyey dee ciidan waxba ka tari mayso markii waxaan dhacayo wax ka waxaan dhacay ilaa c i d da laga maqlaayay qaraxa xooggiisa intuu lekaa dadka hoteelka ku dhintay waxaa ka mid ahaa laba xildhibaan oo kale ahaa cabdilaahi jaamac xasan kabaweyne iyo maxamuud maxamed guure labada xildhibaan ayaa waxay ahaayeen aqoon-yahano muddo deganaa waddanka ingiriiska iyagoo soomaaliya u yimid sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen isbedelada ka dhacaya dalka labada xildhibaan oo la sheegay inay ku dhinteen hal qol ayaa waxaa cabdilaahi jaamac xasan uu ahaa mid booqanayay saaxiibkiisa maxamuud maxamed guure oo xanuunsanaa sida ay v o a u sheegtay xildhibaan faadumo xasan cali kaba weyne wuxuu u tegay brofesor guure oo maanta jirina oon shirka qanin qolkiisuu kula jiray markuu qolkiisa kula jiray nimanka waa ugu soo galeen qolka ayagoo wada jooga ninkii jirinaabuu soo booqday meeshaas guriga xidhan gurigii baa lagu jebiyey halkaasaa lagu dilo madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka tacsiyadeeyey geerida xildhibaanada iyo dadka shacabkaahi ka soo gaaray weerarkii shalay ka dhacay magaalada muqdisho waxa uu tilmaamay in ciidamada qalabka sida ay labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay darbaaxooyin kulul ku dhufanayeen argagixisada sida uu yidhi isagoo weliba intaasi ku daray inay ciidanku ku guulaysteen inay dilaan qaar ka mid a horjoogyaal ka tirsanaa kooxda al-shabaab kuwaas oo tilmaamay inay dhibaatooyin ka geysanayeen gudaha soomaaliya iyo dalalka deriska waxaana weerarkaasi madaxweynaha soomaaliya uu ku tilmaamay inuu muujinayo guuldarrada kooxda shabaab soo gaartay sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi ka dhacay hoteelka ambasador ee magaalada muqdisho
warbixintii jamaal axmed cusmaan uu nooga diyaariyey weerarka lagu qaaday hotel ambasador ee magaalada muqdisho halkaad kala socoteena waa laanta afka soomaaliga ee voice of america